أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suurati yuusuf aayadda kontonaad ayuu casharkeena ka bilaabmaya in shaء allahu taعaalى qaala tacaalى alla wuxuu yidhi waqaala اlmeliku boqorkii waxa uu yidhi iituunii bihi iila kaalaya oo iila yuusuf iila kaalaya falamaa markii jaa-a uu u yimid hu yuusuf alrasuulu kii lasoo diray uu u yimid qaala wuxuu yidhi yuusuf irjic laabo ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah u laabo sayidkaaga u laabo fas-al weydiihu isaga maa baalu niswati maa xaalu niswati haweenkii xaalkoodii muxuu ahaaday allaatii haweenka oo qad googooyey aydiyahunna gacmahooda ina rabbii rabbigay bikaydihinna iyaga ficilkoodii caliimun mid ku cilmi badan ayuu ahaa ayuu yahay rabbigay boqorkii ama casiizu misra markii uu riyooday ee uu ku riyooday toddobo sacaad oo cayilan oo la cunayo toddobo weyd oo caato ah ay cunayaan toddoba sabuul oo cagaaran uu arkay iyo kuwo qallalan oo yaabis ah markii uu arkay ee ru'yadii dadkii ay u fasiri waayeen oo nebiyullaahi yuusuf ru'yadii uu fasiray ee ninkii markii hore badbaaday isaga labadii ninee yuusuf xabsiga kula jirtay kii badbaaday ee riyadaasi ay soo xusuusisay yuusuf dabadeedna uu u tegay yuusufna uu iskugu daray laba shay isagoon wax shardiya ku xirin ayuu ru'yadiina u fasiray maamulkii iyo qaabkii wax loo maamuli lahaana uu u sheegay isagoo weliba dulmi ku xiran ayuunan haddana cafwigiisa iyo dulqaadkiisa wax shardiya isagoon ku xirin ayuu u sheegay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ru'yadii iyo tafsiirkeedii boqorkii markuu sidaa arkay ayuu marka yidhi hala ii keeno ninkaasi marka taabuu aayadda alla subxaanahu watacaala uu uga warramayaayo alla wuxuu yidhi waqaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi iituunii iila kaalaya bihi yuusuf iila kaalayo ii keena xabsigii marka laga soo bixiyo falamaa markii jaahu uu u yimid falamaa markii jaa-a uu u yimid hu yuusuf alrasuulu kii lasoo diray markuu u yimid xabsigii uu ugu yimid qaala wuxuu yidhi yuusuf irjic laabo ayuu ku yidhi ninkii lasoo diray iska laabo ilaa rabbika sayidkaaga xaggiisa u laabo ku noqo fas-alhu soo su-aal oo weydii maa baalu niswati haweenkii xaalkoodii muxuu ahaaday allaatii haweenka oo qatacna jarjaray eydiyahunna gacmahooda googooyey ee nabiga sala allahu calayh waali wasalam awalan qisadan yacni hadalkan irjic ilaa rabbika wuxuu tusayaa yuusuf sabarkiisuu tusayaa arrintaana nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu ka yidhi low labidtu fi sijni haddaan aniga xabsiga ku nagaan lahaa duulamaa labita yuusuf intii uu yuusuf xabsiga ku jiray dherarkeeda haddaan xabsiga ku jiri lahaa la ajabtu daaciya kii aniga i midka ii yeerayo soo bax idhahayo waa ajiibi lahaayo waa iska bixi lahaa ayb marka meeshaa nebigu wuxuu ka wadaa inuu caddeeyo nebiyullaahi yuusuf sabarkiisa iyo dulqaadkiisa iyo ayuu markaa yacni nebigu ku waa ku ammaanayaa marka meesha waa maqaamu lmadxi ammaan waay mana ka dhalanayso yuusuf in iyo nebiga in yuusuf fadli badan yahay kama dhalanayso bal nabiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu rabaa nabiyullaahi yuusuf darajadiisa iyo meesha uu joogo inuuna baro uuna tuso ee duruustan marka qur-aanka xaggiisana marka uu nagaga tusayo ayb waxaa kaloo ku jirtay culimada mufasiriintu ay yidhaahdaan nabiyullaahi yuusuf markuu leeyahy orado iska laabo oo sayidkii u tago bal haweenkii xaalkooda soo su-aal laba shay oo kalena waa ku jirtaa tathabut inuu wax iska xaqiijiyo wax iska hubsado ee uunan degdegin maqaamu tathabut waxaa kaloo meesha sidoo kale ku jirto maqaamu atabari inuu isberi yeelo ee haddii isagoo awalba xirnaa oo dadku xarig ku ogaa yuusuf uu iska soo baxo maanta dad badan baan ogaanaynin yuusuf baraa-adiisa si marka baraa-adiisa iyo dembi inuuna lahayn loo ogaado ayaa marka wuxuu yidhi maa baalu niswati allatii qatacna aydiyahunna bal haweenkii aniga sababkooda la igu soo xiray ee qaarkood aniga ay i tuhmaysteen xaalkoodii bal ka warrama yacni aniga dembi ma lahayn waayo ayuu caddaynayaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam arrintaana marka culimadu waxay kala baxaan aayaddan iyo xadiidkii nebiga marka laysu geeyo nebiga isagoo ictikaaf ku jiro ayaa safiya binti xuyay xaaskii nebiga sal l slama u timid markaasuu sagootiyey laba nin ayuu arka ayaa jidka marka uga hor timid oo asxaabta ka mid ahayd yaa ka hor timid markaa ayuu wuxuu yidhi labadii nin socodkii bay boobeen marka waa ka waa degdegeen way carareen markaasuu nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi calaa rislikumaa tartiibtiina inahaa safiyatu waa safiya qofkaani cid kale maahane waa xaaskaygii safiya markaasay yidhahdeen subxaana allah rasuul allow adiga maan xumaan kuu malaynaynaa markaasuu wuxuu yidhi ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dami shaydaanku bani aadamku wuxuu uga socdaa dhiigga meesha uu kaga socdo waxaan ka baqay inuu qalbigiina wax ku tuuro ood ku halaagsantaan xadiidkaas marka iyo qisada nabiyullaahi yuusuf laysku geeyo waxaa kasoo baxayo isaalatu tuham qofka inuu tuhmooyinka nafsadiisa ka zuuliyo inay asal tahay oo adiga si aan lagugu malaynin qof xumaan ku jira inaad tahay waa inaad xumaanta iyo tuhmooyinka beri iska yeeshaa oo haddii xataa ay shay bannaan aada samaynayso oo adiga kuu bannaan laakiin dadka qaar ay u qaadan karaan xumaan iyo ay ka fahmi karaan inaad caddayso cudurdaarkaaga oo tiraahdid war sidaad u malaynaysaan maahane arrintan waa sidaas iyo sidaas dayib weliba haddana khaasatan qofku qof weyn haddii uu yahay oo bulshada warkiisii la dhagaysanayo kale ama maxal ku leh marka uu yahay oo kale haddana kuma sii jiro meesha aayadahan marka way ka qaataan xadiidkaas iyo aayaddan marka laysu geeyo waxaa ku sugan marka fiihi isaalati tuhami fiihi isaalatu tuhami can innafsi nafsadda in tuhmadda laga kor yeelo leanna hadda yuusuf wuxuu xabsiga ugu sii jirayaa waxay tahay bal horta wixii dhacay aniga inaan beri ka ahaa ha la arko dayib darsigaasaa laga qaadanayaa marka qaala wuxuu yidhi maa baalu niswati fas-alhu soo su-aal buu yidhi maa baalu niswati haweenkii xaalkoodu muxuu ahaaday allaatii haweenka oo qadacna googooyey eydiyahunna gacmahooda ina rabbii rabbigay bikaydihinna iyaga falkooda ay bisaniicihinna caliimun mid ku cilmi badan oo og weeyaan alleh rabbigay waa og yahay bal xaalkoodii ka warramo qaala maa khatbukunna id raawadtunna yuusufa can nafsih ninkii marka waa soo laabtay xaalkii wixiibuu marka boqorkiibuu warkii u sheegay ayb qaala wuxuu yidhi yacnii lahunna iyagii uu ku yidhi maa khatbukunna shanigiinu waa maxayo muxuu ahaaday id waqti raawadtunna aada dalabteen yuusufa yuusuf aada doonteen can nafsihi nafsadiisa aada ka doonteen ood ka dalabteen bal xaalkiinu muxuu ahaayo ka warrama qulna waxay yidhaahdeen haweenkii xaasha lilaahi marka waxaa isku jira tii boqorku qabay iyo kuwii kaleba qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaahi ilaahay baa ceeb ka hufan ama allaan magangelaynaa maa calimnaa ma ogin oo ma aanan ogaanin calayhi calaa yuusufa yuusuf korkiisa min suu-in ay suu-an wax xume a kuma ogaanin korkiisa ayb qaalat waxay tidhi imra'atu lcasiizi ninkii boqorkii haweentiisii waxay tidhi al-aana hadda yaa xasxasa ou muuqday alxaqu xaqii baa muuqday hadda ana aniga ayaa raawadtu doonay hu isaga can nafsihi nafsadiisa xaggeeda ka doonay wa inahu yuusuf isaguna la mina asaadiqiina ayuu ahaaday kuwa runta sheego ayuu ka mid ahaaday dalika facaltu waan sameeyey daalika kaagaasoo iqraarkaas iyo qiritaankaa ayaan la imid liyaclama inuu ogaado yuusuf annii aniga lam aqun inaanan khiyaanin hu isaga bilgeybi maqnaanshaha inaanan ku khiyaanin wa ana allaha allana laa yahdii ma hanuuninayo kaydal khaa'iniina kuwa khaa'iniintee hagarsado ficilkooda ilaahay ma toosinayo wamaa ubari'u ma beri yeelayo nafsii nafsadayda ma beri yeelayo ina annafsa nafsaddu la ammaaratun mid farid badan waayo bisuu'i xumi ilaa maa raxima ilaa man qof mooyaane raxima rabbii rabbigay oo u naxariistay ina rabbii rabbigay gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariisasho badan markaa nabiyullaahi yuusuf xaggaa markii ninkii rasuulka ahaa uu yidhi orodoo sayidkaagii u tag bal soo weydiye axwaasha xaalka yacni haweenkii axwaashooda markaa nabiyullaahi yuusuf ma dhihin xaaskiisii soo su-aal bal inay iyadu dembi gashay iyo in kale maunan dhihin adaban waxtiraaman isagoo aadaab iyo ixtiraam ku dhaqmayo ee waxa uu yidhi maa baalu niswati wixii dhammaa marka haweenkii dhammaaba uu caam uga dhigay iyada waxba si gaar ah maunan u sheegin ayb marka qaala wuxuu yidhi lahunna iyagii uu ku yidhi maa khadbukunna sha'nigiinu muxuu ahaaday id waqti raawadtunna aada doonteen yuusufa yuusuf can nafsihi nafsadiisii aada ka doonteen ayb markaa marka waxaa la yidhi wou la khidaabay iyaga dhammaantood ujeedku laakiin haweentou ku socdaa warka uu ka bilowday waqiila waxaa la yidhi ina imra'ata alcasiizi raawadathu can nafsihi isaga boqorka haweentiisa nafsadiisay ka doontay haweenkii kalena waxay amreen inuu adeeco ayb saa darteeda kulligood marka layskugu daro mu'aamaradii kulli waa isla wadeen qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaahi ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan ama macaada allaahi ilaahay baan magangelaynaa maa calimnaa ma ogin calayhi korkiisa kuma ogaanin min suu-in wax xume ahoo khiyaano korkii kuma korkiisa kuma aanan ogaanin qaalat waxay tidhi imra'atu lcasiizi casiiskii iyo boqorkii haweentiisii waxay tidhi al-aana hadda xasxasa waxaa daahiray oo muuqday alxaqu xasasana waa la dhahaa xasxasana waa la ficilkan marka waa ku yimaadaa ay dahara watabayana ayb markii ninku su-aashaa weydiiyey haweenkiibaa marka iyada xaggeeda ku jeestay iyadiibaa marka sidan tidhi ayb bacdi lmufasiriinna waxay leeyihiin inay ku marqaati fur furaan ayay ka baqdayo iyadiibaa iqraarkii lasoo booday qaalat imra'atu lcasiizi waxay tihi alaana hadda ayaa xasxasa ou daahiray alxaqu xaqii ana ana ana ana aniga ayaa raawadtu doonay hu yuusuf can nafsihi nafsadiisii ka doonay wa inahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheego ayuu ka mid ahaaday isaga oo muxuu ku run sheegay hiya raawadatnii can nafsidii uu yidhi runtiisay ahayd sidaasay tiri daalika liyaclama anii lam akunhu yaa waayo waxa dhahaya laba tafsiir baa ku jirto tafsiir waxa uu leeyahay warkani waxas wato waa haweentii imra'atu lcasiis ayaa hadalku wado isagaana macno ahaan ku fiican oo ishkaal yar isagaa ishkaal yar koow ta labaadna damaa-irta iyo meelaha ay u noqonayaanna qisada haweentii warkeedii unbaa hore usoo socdayoo siyaaqu iyo ta iyo taxnaantu waxay xoojinaysaa marka yacni khidaabku warkan inay iyada leedahay saa darteed marka daalika liyaclama waxa dhahaya waa imra'at lcasiiz oo weli warkii sii wadato ayb ibnu taymiya iyo abulxasan almaawardi tafsiirkiisa intuba labadoodaba waxay rajaxeen haweenta in warkaani ay leedahay imra'at lcasiiz ee nabiyullaahi yuusuf ounan ahayn sidaasay rajaxeen ibnu taymiyana tasniifowba ka qoray masaladaas oo kitaabuu ka qoray masaladan iyadan yacni dadkan hore marka waxaa dareemaya idilaacoodu inuu waasac ahaa waxaa laga yaabaa ibnu taymiya halka aayad boqol boqolaal tafsiir inuu dul istaago daalacdo aayaddaba marka wuxuu ka qori karaa intaasoo yacni kitaab intaasoo mujalad ah buu ka qorayaa marka halka aayad tafsiirkeeda marka aayadahan ayuu wuxuu ka qoray tasniif ibnu kathiirna waa sheegaya raximahu llahu tacaala oo tafsiirkiisuu ku sheegayaa ibnu kathiir ayb haddii kale oo la yidhaha dalika liyaclama yuusuf waaye warkan waxa wato macnuhuna wuxuu noqonayaa daalika rasuulkii aada soo dirtay baan celiyey liyaclama inuu ogaado boqorku annii aniga lam akunhu inaanan khiyaanin isaga bilgeybi maqnaansho inaanan ku khiyaaninee gogoshiisa inaanan khiyaanin inuu ogaado oo iyaga reerkiisaba ka ogaado ayaan usoo celiyey ninkii uu iisoo diray macnuhu saas uu noqonaa marka wa ana allaha allana laa yahdii ma hanuuninaya kayda alkhaa'iniin ayb sidaa markuu yidhi baa bacdi almufasiriin marka waxay yidhaahdeen nabiyullaahi yuusuf baa marka jibriil baa wuxuu ku yidhi hamigii iyo wixii adiga kaa dhacayna aaway walaqad hamat bihi wahama bihaa baan soo marnay markaasuu yidhi wamaa ubari'u nafsii marka nafsadeyda ma beri yeelayo marka wamaa ubari-u nafsii nafsadiisa muxuunan ka beri yeelaynin hamiga leanna tafsiirka walaqad hamat bihi wahama bihaa markaan maraynay laba dariiqaan marnay in la yidhaahdo hamiga yuusuf wuxuu ahaa hami aan casmi la soconin qalbiga wax kusoo dhacay taas buu ishaarayaa marka ayb amase in la yidhaha aayadda taqdiim iyo ta'khiir baa ku jiro markii uu yidhi qaala rjic ilaa rabbika fas'alhumaa baalu niswati allatii qaطacna aydiyahuna ina rabbii bikaydihinna caliim dalika liyaclama saas isugu xihan tahay markaasaa warkan dambe marka qaala maa khadbukunaa gadaal ka imaanaya taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro laakiin waxaasoo ishkaala waxaa looga nabadgelayaa warkanba in laga dhigo min qowli imra'ati اlcasiiz ayb dalika kaagaas ayay tiri facaltu dalika kaagaas baan sameeyo iqraarkan ayaan la imid liyaclama inuu ogaado ani yuusuf anii aniga lam akunhu inaanan khiyaanin bilgeybi maqnaanshaha intii yacnii uu markaa yacni maqnaanshihiisii iyo waxyaabaha inaanan markaa ku khiyaanin ay fii xaali geybatihi wa ana allaha allana laa yahdii ma hanuuninaya kayda alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaha ficilkooda ilaahay ma toosinayo marka dalika liyaclama min kalaami yuusuf warkan marka warkii haweentuu ku xiran yahay isaga unbowna la socdaa macnuhuna marka waxay tahay isaga intii uu xirnaa iyo ama meesha maqnaanshihiisii iyo inaanan markaa yacni ku khiyaanin amase in la yidhaahdo liyaclamada in laga dhigo inuu boqor ku ogaado dalika kaagaas baan qirtay oo iqraarkaas baan sameeyey liyaclama inuu ogaado boqorkii waa ninkeedii markaas annii aniga lam akunhu inaanan khiyaanin isaga bilgeybi maqnaasho aan ku khiyaanin maxay tahay macnuhu wixii xumaanta ahaa ma dhicin siday ahaataba saasay ka wadaa oo isagiibaa ka joogsaday xumaantii oon ila wadin aniga damac waa iga dhacay laakiin isagiibaa ka joogsaday wixii marka maxduurka ahaa ee laga cabsanayay meeshii kama dhicin saa darteed marka gogol dhaaf iyo zino meeshaasi kamaba imaanin saa inay ka wadan iyada lafteedana marka waa ishkaal yarta haddii saa lagu wado wa ana allaha alla laa yahdii ma hanuuninaya kaydal khaa'iniina khaa- kuwa wax khiyaano ficilkooda ma toosinayo ma hagaajinayo wamaa ubari-u ma beri yeelaya nafsii nafsadeyda ma beri yeelaya ayay tiri oo dembi waa iga dhacay yaananba zinadii xaqiiqdeeda yaanay iga dhicin laakiin dembi waa iga dhacay bay leedahay nafsadeydii ma beri yeelayo ina nafsa nafsadu la ammaaratun mid farid badan weeyaan bisuu'i xumi naftu marka xumiday jeceshahay oy fartaa nafta qofka ku jirtaa marka saddex sifay leedahay mar waxaa weeyaan ammaaratun bisuu marna waa annafsu allawaama weeyaan marna waa annafsu lmudma'ina qur-aanku saddexdaas buu sheegay saddexdaasi macnuhu maahan marka inay saddex naf oo kala gaara ay kala yihiin adiga nafsadaadaa marna waxay noqonay mudma-ina oo markaad iimaan iyo khayr iyo wanaag ku dhex jirto waa xasiloon tahay marna waxaa weeyaan waa lawaama waa dagaalamaysaayoo adigii marka yacnii lown iyo eed iyo dagaal iyo waxbay kuu jeedinaysaa waa marka aada xumaan iyo ay kaa dhacdo inaad toobo keentay iyo waxyaabahaas marna waxaa weeyaan amaaratun bisuu oo shahway ku faraysaa saddexdaas tilmaanba halka nafaa isku leh ayb ina nafsa nafsadu la amaaratun mid farid badan weeyaanoo farto qofkeeda bisuui xumi ilaa maa raxima rabbii ilaa man qof mooyaane raxima rabbii rabbigay oo u naxariistay maahane oo nafsadiisii iyada ka qaalib noqon maysa kaas ina rabbii rabbigay gafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan wa qaala almaliku utuunii bihi astakhlishu linafsii falamaa kalamahu qaala inaka alyawma ladaynaa makiinun amiin wa qaala wuxuu yidhi almeliku boqorkii iituunii bihi iila kaalayo ii keena haddaba astakhlis gaar yeeshee hu isaga ka gaastakhlis gaar yeeshee yacnii xushee hu isaga linafsii nafsadeyda u gaar yeeshee yacnii anigu ilaa yacnii nafsadeydaan u gaar yeelanayaayo mid ila taliyo oo ila joogo oo aniga ii gaar ah baan ka dhiganayaayo falamaa markii kallama uu la hadlay hu isaga uu la hadlay qaala wuxuu yidhi innaka adiga yuusufow alyawma maanta ladayna annaga agteenna makiinun duu makaanatin makaano mid u saaxiiba ayaa tahay darajo amiinin ee haddana laamin amiinun ee la aaminaa tahay wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi iituunii iila kaalaya bihi isaga ii keena astakhlis xushee hu isaga xushee linafsii nafsadeyda u xushee yani nafsadeydan u khaas yeelanayaayo anugu gaar ii ahaanaya oo mid ila taliyo ayuu noqonayaa ay ajcalhu khaalisan linafsi falamaa markii kallamahu ou la hadlay ayb markaa ninkii baa u yimid sidaa markuu yidhi waa la keenay nabiyullaahi yuusuf wou la hadlay marka ayb qaala wuxuu yidhi innaka adiga alyawma maanta ladaynaa agteenna makiinun duu makaanatin makaano mid u saaxiiba ayaa tahay aamiinun ee ammaano u saaxiiboo la yacnii la aamino ee macnaha run runlow ah agteenna mid laga laga aaminaa tahay qaala jcalnii calaa khazaa'ini اlardi inii xafi inii xafiidun caliim qaala wuxuu yidhi yuusuf ijcalnii iga yeel calaa khazaa'ini اlardi dhulka kaydadkiisa iyo bakhaaradiisa yacnii korkooda ii yeel inaan aniga yacnii xifdiyo oon maamulo inii aniga xafiidun baan ahay mid ilaalin badan caliimun ogaal badan baan ahayoo cilmi iyo aqoon iyo ule baan ahay wakadalika markaa waa loo dhiibay wakadalika sidaadaas oo kale ayaanu makanaa liyuusufa yuusuf umakani u makaninay fil ardi dhulka korkiisaan u makaninay yatabawa-u xaal ou degayo minhaa ardada xaggeeda uu ka degayo xaysu meel yashaa-u uu doonayo nusiibu biraxmatinaa naxariisteenaan asiib siinaynaayoon ku asiibaynaa man qofka nashaa-u aan doonayno walaa nudiicu ma dayacayno ajraalmuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaada ajrigooda ma dayacayno wala ajrul aakhirati midaasde dhulku inuu meeshau doono ka dego makaana uu yeesho dadka agtooda ka yeesho waa iska howl adduunyo waaye wala ajrul aakhirati aakhirada ajrigeeda khayrun khayr badan liladiina kuwii u kheyr badan aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaayeen yattaquuna inay ilaahay ka dhowrsanayaan yuusuf marka iyo boqorkii markay isla hadleen ayaa yuusuf wuxuu yidhi qaala qaala wuxuu yidhi ijcalnii iyeel aniga calaa khasaa-ini lardi dhulka kaydadkiisa iyeel yacnii khasaa-ini misr masar bakhaaradeeda iyo maqaasiinadeeda cuntada iyo waxyaabaha lagu kaydiyo mas-uuliyaddeeda aniga ii dhiib ayuu yidhi meeshaa marka dhowr mas'aleba waa laga qaataayo masalada koowaad waxa ay tahay yuusuf marka hore sidan uu yidhi markii uu waayey wax isaga ka aqoon roon ka ammaano badan ka xifdi yacni kaga cilmi badan umuurahan ilee ru'yadiiba isagaa u fasiray say wax u maamuli lahaayeenna isagaa usii tilmaamay fikraddii ou keenay marka dhaqangelinteeda ee cid isaga uga aqoon roonaan kartaa ma jirto markuu sidaa arkaybu wuxuu yidhi dadkana in la badbaadiyo noloshooda dadka noloshooda in la badbaadiyana maqsad sharciya ay tahay intaa mar haddii ay xaalku uu sidaa yahay ayaa marka wuxuu yidhi aniga haddaba marka mas-uuliyaddaas ii dhiibo waa kasoo baxaya haddii la ii dhiibo meeshaa marka waxaa laga qaatay qofku shaqo isagu uu yaqaano cid kaga roon aanay jirin hadduu yidhaahdo war haddaad shaqadaas ii dhiibataan waa idiin qabanayaa dhib maleh xadiidka muslim uu warinayo ama yacni saxeixa ku sugan innaa laa nuwalli hada almra axada xarasa calayhi annagu yacnii u dhiibi mayno arrinkan qof u dadaalay ow dalabahu ama dalbay uma dhiibayna nebiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ee macnuhu waxay tahay haddii aan duruuf iyo xaalad ay keentaa aanay jirin laakiin hadday xaalad keentaa iyo duruuf ay jirto sidan yuusuf yeelay oo kale weeye way bannaan tahay markaas waana wax marka duruuf ku xiran un ee haddii marka dad adiga kula mida ay jiraan ama hawshaasi wadi karo inaad markaa yacnii dalabto ama weydiiso ma aha oo waa kii cabdiraxmaan ibnu samura nebiga ku yidhi yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara cabdiraxmaan uu imaare iyo madaxtinimaha su-aalanin innaka in ucdiitahaa haddii lagu siiyo bigayri mas'alatin su-aal adoon weydiisanin haddii laguu dhiibo ucinta calayha waa lagugu kaalmaynayaa haddii laakiin lagu siiyo adoo su-aalatay wukilta ilayha adaa lagu xil saarayaa marka ilaahay garabkaaga waa ka baxayaa haddii ilaahay garabkaaga uu ka baxana hadda waxaagii aakhira beel iyo adduunye beel unbaa kugu dhacaya ayb oo nebigu sal ll ly slam madaxtinimada wuxuu ka tilmaamay wuxuu yidhi inakum sataxrisuuna cala alimaarati madaxtinimadaad u dadaalaysaan wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana shallay bay noqonaysaa fa nicmati almurdicatu wa bi'sati alfaatimatu marka ay ku nuujinayso waa fiican tahay markaad madaxtinimadii saaran tahay ood nuugayso naas aada jaqayso kala waay wa bi'sat alfaatimatu markay madaxtinimadii dhammaatana wax ka xun ma leh adduunyada marka la joogana carar haddaad carar ka badbaado u iska xaalku uu muntadam uu yahayna maxkamad iyo su-aal iyo waxbuu isdaba mariyey iyo meeshaasuu wax ka sameeyey iyo indhihiiba aday kugu jeedaan dadka waa dhib iyadana qiyaamahana hadda waxaa weeyaan su-aasheeda iyo hawsheedu hawl yar maaha ayb haddii marka qarashkaagiina aada ku beesho ama maalkaagii xalaasha ah laga yaabo guryahaagii aada u iibiso ee qofkaasi qof lasoo maray waay maa ayb leanna maalkiisi isagu ou lahaayee xalaasha ahaa hadduu intuu iibiyo haddana uu iyadaas ku galo aakhira beel ku shaqaysto marka maalkii adduunyaduna maal beel iyo waxaa ku dhacaya marka iyo aakhira beel labadaba ayb marka laakiin hadday duruufi keento sidaan inuu yeeli karo waxaa kaloo qisada laga qaadanayaa inii xafiidun caliimun taan laba tilmaan oo madaxtinimada iyo shaqada munaasab u ah waay nabiyullaahi yuusuf ma dhihin aniga nebiyaa i dhalay aabahayna nebi baa dhalay waa qurux badanahay ma dhihin lianna quruxda iyo nasabku madaxtinimada waxba ka tari maayaan iyagu waxa madaxtinimada wax ka taraya inii xafiidun caliimun taan wixii qofka loo dhiibay inuu ilaalin karo waxa loo dhiibayna waa maxay qofka madaxda ah wuxuu mas-uul ka yahay ummadda diintooda nafahooda maalkooda sharafkooda cuquushooda uu mas-uul ka yahay nacam hadduu intaasi meel cidlaa uga tago oo uu gato oo uu markaa ku gato yacni sara ama uun yacni xoogaa adduunyo uu ku gato laga yaabo inta uu joogayaba ay haddana sii yar tahay waa mid marka khiyaanay mas-uuliyaddii qof xafiid ah ma aha waxaa kale ay u baahan tahay caliim cilmi inuu leeyahay shaqadaas uu qabanayo haddii marka ammaano uu leeyahay cilmi laakiin aanu jirin maya waa ka dheeraanaya labada marka inuu isku haysto aqoonna inuu uleeyahay isla markaana ammaanana uu isku ogyahay labadaa markuu hayaha ayb rasuulka sala allahu calayhi wasalam abuu dar alkhifaari ayuu ka celiyey laba qof inuu madax u noqdo oo wuxuu yidhi laba madaxa u noqon innii araaka daciifan abudarow waxaan ku arkaa inaad taag daran tahay laba madaxa u noqonin maal agoonna ha maamulin abuder marka ma ahan inuu nebigu wax ka sheegayo ama uu leeyahay ammaano malihid iyo waxaa ma ahan nacam abuder nin adduunye maba ahaynba nin wuxuu ahaa maalka uu haysto wax ka badan inuu hayso karin buu aaminsanaa ee wixii kasoo haray baahidiisa waa sadaqay jiray markaa mararka qaar lafteeda hadda adayga iyo yacni madaahibtaas adag oo kale qofka dadka haddii lagu qabto armay wax uga imaadaan waa dhici kartaa marka abudarow marka nebigu isagaa garanayey uga kalana teliyey ha qabanin buu yihi waana yeelay abudar radia allahu canhu ayb maanta marka inii xafiidun caliim waxaa soo deliishanaya ninaad ujeedidba inuu khaa-in yahay nacam dadkan hadda wax la la dooranayo feeri nacam marka la dooranayo waa soo istaagayaa nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi qaala ajcalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim mid kasta oo inuu wax khayaano raba ayadan waa yaqaanaa nacam ayb waa la yaab marka nacam nabiyullaahi yuusuf xifdi iyo ammaano iyo cilmi iyou sheeg sheegtay waana loo qiray waana ahaa runtii oo nebi allowba ahaa adiga marka taariikhdaadii horena laguma yaqaano ammaano iyo laguma aqoonin ee middan dambana marka maxay noqonaysaa marka maahan marka dadka qaarkood inay ayagu ta kale in badanoo adiga kaaga habboon baa jiri karto ayb mas'alada saddexaad ee aayaddan laga qaataa waxay tahay iyadana mas'alo kale fuqahadu aayaddan kala baxaan masaladana waxay tahay qof daalim ah ama dulmi ku jiro ama fisqi ku jiro ma dhici kartaa in shaqaalo loo noqdo ma loo shaqay karaa hadihi mas'ale aayaddan tafsiirkeeda lagu keeno leanna nabiyullaahi yuusuf baqaaradan iyo maqaasiinadan maamulkooda ninka uga koreeyo ee boqorka markaa masar ka ah xilligaa marka muxuu ahaa waa boqor kaafir oo gaala buu ahaa masaladaas iyadana marka say noqonaysaa laba qowlay culimada ka qabaan qola waxay leeyihiin haddii waxa uu ka shaqaynayo isaga loo gacan baneeyo oo aan gadaalna tale iyo amar laga siinaynin xornimo buuxda loo siiyo isagiina marka islaax iyo hagaajin uu samaynayo ee waxaan awalba hadduu isagu qabanin cid kaloo xumaysaa qaban lahayd nacam inuu qabtaa marka way bannaan tahay nacam shaqadaas oo hadda midda nabiyullaahi yuusuf dadkii baahnaa ama dhibaataysnaa ayuu marka yacni u qaybinayaa raashinkii abaartiibuu markaa yacni ayuu ayuu maamulayaa saanay dadka nafahooda ugu dhimanin uguna baabi-in ayb shaqadu marka hadday tahay shaqo aan sideeda dembi u ahayn dulmi loogu kaalmaynayo qofka daalimkana aynan ahayn isla markaasna qofka loo gacan banaynaayo way bannaan tahay nacam ayb saasay leeyihiin bacdi ahlilcilmi ahlu cilmiga qaar kalena waxay leeyihiin iyagu arrintan yuusufay khaas u ahayd yuusuf bay gaar ku ahayd marka yuusuf ka dambana ciday u bannaanaanaysa ma jirto ayb labadaa qowl baa ku jirto yuusuf marka hadda inay gaar u ahayd iyada waxay u baahan tahay marka xujo waxaana dhici karta in la yidhaahdo sharcu man qablanaa bay ahayd sharcigeenna marka waxyaabaha in markaa ay yidhaahdaanna waa dhici kartaa ayb aduu marka masalada iyadana labadaa qowl baa ku jirta meeshaas haddii marka dawaabidaa la helo waa bannaan tahay iyo maba bannaana ama ha la helo ama yaan la helin ayb labadaa mawduuc baa marka meesha ku jira qofka labadaa qowl qofka muslimkaa isaga haddii qofka cadliga ama ahlu xaqa uu madaxda yahay ma adeegsan karaa qof xoogaa uu ku og yahay marka fisqi iyo dulmi iyo khiyaano iyo shaqo ma u dirsan karaa haddii aan looga maarmin kaas oo cid kaleba aanay jirin waa loo dirayaa waana la kontaroolayaa korkiisaa la taagnaana oo cumar radia allahu canhu baa waxaa laga wariyey inuu yidhi mararka qaar waxaan adeegsanayaa buu yidhi qof khiyaano ay ku jirto ama faasiq a baan adeegsanayaa uma akuunu calaa qafaanihi dabadeedna waxaan ahaanayaa buu yidhi gaarkiisaan hayaan oo korkiisaan taaganahayo khiyaanadiisana waa iska fiirinayaa xooggiisana waa ka faa-iideysanaa buu yidhi taas iyada waa la ogoleh nacam laakiin middan taas cagsigeeda waayo su aayaddu yacni bacdi ahlilcilmi ay u daliishanayaan qurdubi baana aada uga hadlay iyo abulxasan almaawardi laftiisa qurdubi marka tafaasiisha maawardi iyana wou keenay meeshaas marka ayb amaa laakiin dulmigooda in lagu kaalmeeyo iyada qowlan waaxidan ma bannaana hadduu muslim daalima yahayna looma kaalmay karo dulmigiisa looguma kaalmaynayo ee gaal haddii uu yahayna kaba daranba isaga ayb iyaga marka mabda-ooda in loogu kaalmeeyo ma banaana laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay tii aan marka sheegaynin macaanidaas marka aayada aayaddan waxyaabahaasaa lagala baxaa qaala wuxuu yidhi ijcalnii yeel aniga calaa khazaa'ini lardi dhulka qasnadihiisa iyo maqaasiinadiisa korkooda iyeel inii aniga xafiidun baan ahay mid ilaalin badan oo ammaano yacni wax ilaalin badan caliimun cilmi badan oo og wakadalika sidaadaas oo kale sidii aan yuusuf uga soo bixinay xabsiga dhulkana aan ugu dhi sidaadaas oo kale yaanu makanaa liyuusufa yuusuf u makaninay fi lardi dhulka yatabawa-u xaal uu degayo ou askumayo minhaa ardada xaggeeda xaysu meel yashaa-u uu doonayo nusiibu waa nasiib siinaynaa biraxmatinaa naxariisteenna man ayaa nasi ayaan gaarsiinaynaa nashaa-u aan doonayna hu mankaba walaa nudiicu ma dayacayna ajra almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaada ajrigooda ma ka tegayno oo qofka marka meeshaan rajaa ku sugan haddaad adugu ixsaan fasho wanaagna la timaado ilaahay ajrigaaga ma dayacayo isaga ku gacan qabanayo sida nabiyullaahi yuusuf baa loo gacan qabtay wala ajrul aakhirati aakhirada ajrigeeda khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan aamanuu rumeeyeen wa kaanuu yattaquuna ahaayeen inay cabsanayaan oo ilaahay ka cabsanayaan wa jaa-a iqwatu yuusufa fadaqaluu calayhi facarafahum wahum lahu munkiruun wa jaa-a waxaa yimid iqwatu yuusufa yuusuf walaalihii ayaa yimaadeen fadakhaluu way gale way soo galeen calayhi korkiisay usoo galeen facarafa wou gartay yuusuf hum iyaga walxaal hum iyaguna munkiruuna lahu ay inkirayaan oo aynan garanaynin marka dhulkii dabcan abaaraha kasoo dhacay abaarihii toddobadii sana laga soo baxay toddobadii sano ee abaarihii baa lasoo galay magaalooyinkii iyo dhulkii masar ku dhow dhowaa oo dhan ilaa shaam ilaa ardi kancaan dadkii inay ka yimaadaan oo badar doonasho ay masar u yimaadaan ayaa bilaabantay ilaa iyagii marka isagii waxbuu keydiyey oo masar marka kayd baa la galay oo waxbay kaydsadeen oo waxbay dhaqaalaysteen oo nabiyullaahi yuusuf taladiisii baa lagu dhaqmay dadkii marka badar la-aanta ay ku dhacday ee masar badar usoo raadsaday inay ka soo gataan waxaa ka mid noqday nabiyullaahi yuusuf walaalihiis iyagoo toban ah bay yimaadeen marka midkii ugu yaraayo marka binyaamiin oo nabiyullaahi yuusufna kubahda ahaabay kasoo tageen iyo aabahood yacquub tobankoodii baa yimaadeen marka ee maamulkii nabiyullaahi yuusufna wuxuu ahaa qofka in la siiyo laga gado hal yacni rati hal rar intii marka rati ou raro unbuu qofku gadanayaa ka badan ma la ogola leanna haddii kale wixii dadka lama gaargaarsiin karaan iyada lafteeda waa yacni siyaasad kaleoo dhaqaalo waay meelaha hadda dowladuhuna waa ku dhaqmaan marka ay yacni suuqa cuntada ama yacni waxyaabaha muhiimkaa shidaalka oo kale gabaabsi marku ka noqdo qof inuu iska qaato waxa baqaarka yaaloo dhan waa waa mamnuucayaan nin walbaa marka waa loo xadidayaa intaasuu gadan karaa ka badan maya si dadku u wada gaaraan haddii kale nin baa wada qaadanaya inta kale baahi bay u baktinayaan ay u dhimanayaan marka nabiyullaahi yuusuf isagaa marka siyaasaddaas keenay oo marka dadkii inaan qofna loo rarin ratiga oo wato wax ka badan inaan loo rarin dadkii yimid marka walaalihiis baa ka mid noqday wa jaa-a iqwatu yuusufa yuusuf walaalihii ayaa yimaadeen fadakhaluu way soo galeen calayhi korkiisay usoo galeen nabiyullaahi yuusuf bay usoo galeen facarafa wou gartay hum iyagiibuu gartay yuusuf walxaal hum iyaguna munkiruuna lahu ay inkirayaan de iyagu waxay u inkirayaan waxay tahay isagoo wiil yar baa ugu dambeysay isagii waa koray waana isbedelay oo qofka markuu yaryahay waa korayaa waa isbedelaa isaga iyaga laakiin wax badan iskama bedelin markiiba marka isagu wuu gartay ayb iyaga laakiin waxay la garan waayeen laba arrin mid waa taas midda kalena de meeshan maba ka filayaanba yuusuf nacam ayb meeshan iyo makaanadani maba u filayaanba ayb facarafahum facarafa yuusuf wou gartay hum iyagiibuu gartay wahum iyaguna munkiruuna ay inkirayaan lahu liyuusufa yuusuf walamaa jahazahum marka markay hadleen oo ay wada hadleen ilaa marka mufasiriintu waxay sheegaan yacni marka hadal dheer inuu dhex maray oo aabahood iyo waxba waxbuusu su-aalay walaal idinla dhashay ma jiraa maad keentaan haddaa keentaan waxaad qaadanaysaan isagana wuxuu qaadanayaa qeybtiisa oo waxaa loo rarayaa marka ratigiisau qaadanayaa isagana maad keentaan midkaas marka dambe idinkoon keenin ha ii imaanina iyo waxyaabahaas buu marka la galay marka walamaa markii jahaza uu diyaar gareeyey yuusuf hum iyaga walaalihii markuu diyaar gareeyo oo bijahaazihim diyaargarayntoodii markii uu diyaar gareeyey oo wixii ay qaadan lahaayeen markuu u diyaariyey qaala wuxuu yidhi iituunii ii keena oo iila imaada biakhin walaal walaalka oo lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum walaalka oo min abiikum aabihiin xaggiisa ka ahaaday alaa tarawna ma arkaysaanoo miyaydnan arkaynin annii aniga uufii inaan dhammaystirayo alkayla baagga dadka inaan baagga u dhammaystirayo miyaydnan arkaynin wa ana aniguna khayrulmunziliina kuwa dadka dejiyo oo martisooro kan ugu fiican inaan ahay soo miyaydnan ii jeedin fain lam ta'tuunii haddaydnan iila imaanin bihi isaga falaa kayla beeg lakum idinka idinma sugnaanin cindii aniga agtayda idinkuma sugnaanin walaa taqrabuunii hana iisoo dhowaaninino ha ii imaaninina qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu waan dooni doonaa canhu isaga xaggiisa abaahu aabihii baan ka dalbi doonnaa oon ka dooni doonnaa wa inaa anaguna la faaciluuna kuwii samaynayaan nahay arrintaan waa ku dadaalaynaayo bal inaan samayno ayb walamaa markii jahaza uu diyaargareeyey hum iyagii bijahaazihim diyaargarowgoodii uu ku diyaargareeyey wixii markaa ay qaadan lahayn ee waxyaabaha markuu u dhammaystiray qaala wuxuu yidhi iitunii biakhin walaal iila kaalayo ii keena walaalka oo lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum walaalka oo min abiikum aabihin xaggiina ka xaggiisa ka ahaaday culimada marka waxay yidhahdaan nabiyullaahi yuusuf haddana aabihii yacquub muxuu murug labaad u gelinayaa ee wiilkaas ii keena inuu ceeshto markaa ayuu rabaa aabihii inuu murug kala geliyo sow khatar ma noqonaysa iyada lafteeda culimada marka waxay ku jawaabaan markaay yidhaahdaan dhowr xikmaba waa ku jirtaayo walaalka yar kuwan isagaa uga roon nabiyullaahi yuusuf kow nabiyullaahi yacquubna in ajarka iyo yacni sabarka uu sabrayo iyo makaanada rifcada uu ku gaarayo inay u badato yuusuf iyo walaalkii inuu labadooda ku wada farxo oo hadhow farxaddiina ay u weynaato waxyaabahaasoo dhan buu kala dan leeyahay yuusuf sidaasay mufasiriintu dhahayeen ayb alaa taraw markaa wuxuu yidhi alaa tarawna miyaydnan arkaynin anii aniga uufii inaan oofinayo alkayla beegga inaan oofinayo markaa ma nuqsaaminayo waxba idinkama nuqsaaminayo dayib ee haddaad keentaan isagana waxbaan idinku darayaayo isagii baaba wax idiin helayo oo walaalkiin baad wax u helaysaan waana karaamaynayaa dayib wa ana aniguna khayrulmunziliina inaan ahay kuwa dadka dejiyo oo martisooro kan ugu fiican inaan ahay miyaydnan arkaynin faila markaa taas waa raqbo tarkiib iyo tarhiib buu ku isticmaalayaa markan waa rajo geliyay hadday u keenaan waxa ay ka filayaan hadday u keeni waayaanna fain lam ta'tuunii bihi haddaydnan iila imaanin falaa kayla beeg lakum idinka idinma sugnaanin cindii aniga agtayda wax beega kuma lihidiin walaa taqrabuuni ha iisoo dhowaaninina qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu waan doonaynaa abaahu aabihii baan ka dalbaynaa canhu xaggiisa wa inaa anaguna la faaciluuna kuwii samaynayaan nahay sidaas wa qaala yuusuf wuxuu yidhi lifityaanihi wiilashii markaa u shaqaynayay khadamadiisa kuwa markaa u shaqaynaya u adeegayay ayuu wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadooda ay wax ku gadanayeen fii rixaalihim weelashooda dhexdooda u yeela lacallahum yacrifuunahaa likay yacrifuuna say u aqoonsadaan haa iyada ayb idanqalabuu markay gadoomaan ilaa ahlihim guryahooda ay u laabtaan ay u gadoomaan bal inay gartaan lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo laabtaan markaas sidaa yeela buu yidhiyo hamanka iyo badeecada ay keensadeen oy wax ku iibsan rabeen weelashooda ugu rida ayb falamaa markii rajacuu ay laa markaas sidaa buu nabiyullaahi yuusuf uu ku yidhi wiilashii wa qaala wuxuu yidhi lifityaanihina waa la akriyey lifityatihina waa la akriyey waa sibyaan iyo sibyatun oo kala waay sibyaanun wa sibyatun labadu waa jamc fityaan iyo fityatunna waa la mid ayb wa qaala wuxuu ku yidhi yuusuf lifityaanihi wiil dhallinyaradiisii wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum hamana bidaacatihim bidaacadooda qiimaheedii ama yacni bidaacatahum badeecadoodii iyagu ay marka badarka ku bedelanayeen fii rixaalihim weelashooda dhexdooda yeela lacallahum yacrifuunahaa say u aqoonsadaan bal inay gartaan idanqalabuu idaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim ay u gadoomaan dadkoodii lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan oy soo noqdaan falamaa rajacuu markay laabteen ilaa abiihim aabbahood ay usoo laabteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbow aabbaheenow munica waa la celiyey minaa innaga xaggeenna alkaylu baagga waana laga celiyey waana loo diiday fain lam ta'tuunii bihi falaa kayla lakum cindeedii munica waa la celiyey minaa innaga xaggeenna alkaylu baaggii waana laga celiyey cuntadii fa arsil dir macanaa annaga maceenna akhaanaa walaalkeen nala dir nagtal waan beeganaynaa markaas aan beeganne ay lahu isaga u beegne oo beeg zaa'id aan helaynay isagaan u beegaynaa wa inaa inaguna laxaafiduuna kuwa ilaalinayaanaha lahu isaga qaala wuxuu yidhi hal aamanukum ma idin aaminayaa calayhi isaga miyaan idinku aaminayaa korkiisa ilaa kamaa sidii oo kale hal aamanukum maa aamanukum ama laa aamanukum idin aamini maayo calayhi korkiisa ayb ilaa kamaa amintukum saan idinku aaminay oo kale un maahane calaa akhiihi walaalkii korkiisa aan idinku aaminay min qablu hadda ka hor qaala wuxuu yidhi hal aamanukum miyaan idin aaminayaa calayhi kan wiilkanaad dalbaysaan miyaan idinku aaminayaa ilaa kamaa sidii oo kale un maahane amintukum aan idinku aaminay calaa akhiihi walaalkii aan idinku aaminay yuusuf waaye walaalkaasi min qablu hadda ka hor faallaahu allah khayrun khayr badan xaafidan mid wax dhowro u khayr badan wa huwa isagu alle arxamu raaximiina inta naxariisata kan ugu naxariis badan yacnii wuxuu leeyahay miyaan idin aaminaa ilaa sidii walaalkii aan idinku aaminay un maahan markaana wa inaa lahu lxaafiduun baad idhahdeen kaas kan miyaan idinku aaminayaa marka ayb marka aamanuu kumta hore waa ficil mudaaric dabcan amintukumna waa amina oo ficil maadi ah ayb sidaasaa marka nabiyullaahi yacquub uu yihi faallaahu allah khayrun khayr badan xaafidan mid wax dhowro allah u khayr badan waa tamyiiz xifdanna waa la aqriyay faallaahu allah khayrun khayr badan xifdan xagga dhowritaanka iyo xifdinta allah ku khayr badan wahuwa alla arxamu raaximiin kuwa naxariista kan ugu naxariis badan walamaa fataxuu mataacahum walamaa markii fataxuu ay fureen mataacahum alaabtoodii markay fureen wajaduu waxay heleen bidaacatahum badeecadoodiibay heleen thamankii iyo lacagtii ay qiimihii ay wax ku doonteen ayay heleen wajaduu waxay heleen oo ay arkeen bidaacatahum badeecadoodii ruddad in la celiyey ilayhim iyaga xaggooda loo soo celiyey bay heleen oo ay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow maa maxay baan nabqii aan doonaynaa intaa ka gadaalin intan kadib maxaan rabnaa maada marka waa istifaamiye intan ka bacdi maxaan kaloo sheegnaa war waa hadalnay intan kadib maxaan sheegnaayoo ninkan boqorkoon ka nimid nin karam badan oo khayr badan inuu yahayna waan sheegnay ee karamkiisii waaba kan iyadoo ficila haddan awal taas annagaa soo gudbino warkeennu ahaa laakiin hadda waaba tanaayo wixii aan wax ku gadanaynay buu noo soo celiyey maa maxay baan nabqii aan doonaynaa ay nadlubu aan rabnaa waraa-a haadaa kan ka gadaali haadihi tani waa tan bidaacatunaa badeecadeennii waa tan ruddad waa la celiyey ilaynaa innaga xaggeennaa lagu soo celiyey wanamiiru ahlanaa wanamiiru badar ayaan u raadinaynaa ahlanaa ehelkeenna ayaan badar u doonaynaa wanaxfadu waan ilaalinaynaa akhaanaa walaalkeen wanasdaadu waan kororsanaynaa kayla baciirin rati beeggiis ayaan kororsanaynaa daalika kaagaasina kaylun kayl weeyaan yasiirun fududo oo innaga markaa yacni si fudud aan ku helayno weeyaan haddii walaalkeen uuna raaco mid kalea markaa kayl kale iyo beeg kalean helaynaa kaasina waa mid fudud qaala wuxuu yidhi lan ursila ma dirayahu isaga macakum idinka la jirkiina ma ma dirayo xataa intii tu'tuuni aada isiinaysaan mawhiqan ballan adag ballanta oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay lata'tunanii lawallaahiye ta'tunna waad la imaanaysaan oo lata'tunanii waad ii keenaysaan oo waad iila imaanaysaan bihi isaga ilaa an yuxaada in la idin hareereeyo bikum idinka in la idin hareereeyo oo eber la idinka dhigo ma ahani falamaa markii aatowhu ay siiyeen mawhiqahum ballantoodii dhaarta lagu adkeeyey markay siiyeen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub allaahu alleh yaa wakiilun mid loo tala saarta weeyaan alleh calaa maa kii korkiisa naquulu aan dhahayno warkanaan iyo ballantan aan kala aan kala gelayno allaa loo tala saartaa ayb walamaa markii fataxuu ay fureen mataacahum alaabtoodii markay fureen wajaduu waxay heleen oy arkeen bidaacatahum thamana bidaacatihim badeecadooda ay wataan qiimaheedii bay heleen ruddat in la celiyey ilayhim iyaga xaggooda lagu soo celiyey bay arkeen oy heleen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow maa maxay baan nabqii aan doonaynaa waraa-a haada intan kadib waa kan marka ninkaa boqorkii intaas ballantaana waa noo waa nala soo galay sidaana waa noo maamuusay intaas hadal annagu aan sheegnay waaye ee karamkiisa iyo wanaagiisuna waaba kan isagoo ficil aban alaabtii aan wax ku gadanaynay buu noo soo celiyey haadihi tani bidaacatunaa badeecadeennii weeyaan thamana bidaacatinaa haadihi tani bidaacatunaa thamanu bidaacatinaa badeecadeenna aan wadanno qiimaheedii weeyaano waa tana ruddad waa la celiyey ilaynaa xaggeennaa lagu soo celiyey wanamiiru waxaan badar u raadinaynaa oon u badar doonaynaa ahlanaa ehelkeenna marka namiiru maara yamiiru mayran weeyaan waa marka qofka uu meel ka tago meel kale uu badar u doono badar doonasho waay marka ayb wanaxfadu waan ilaalinaynaa akhaanaa walaalkeenna waa ilaalina waan waanu ilaalinaynaa wanasdaadu waxaan ziyaadsanaynaa oon kororsanaynaa kayla baciirin ximla baciirin rati intou qaadana oo badar ana waa soo helaynaa ayb dalika kaagaasi kaylun weeyaan kayl iyo ama beeg yasiirun fudud oo aan markaa yacni si fudud usoo helayna ay maa xamalnaahu qaliilun laa yakfi dhowr tafsiir baa ku jirta waxaa ka mid a dalika kaylun yasiir kii hadda aan soo qaadnay waa beeg yar wax yar hadda marka wax badan baan soo helaynaa markaan waqiila macnaahu nasdaadu waxaan kororsanaynaa kayla baciiri daalika wiilkan marka ratigiisa ee yacnii inta uu qaado yaanu soo kororsanaynaa dalika kaylun yasiir laa mu'nata fiihi walaa mashaqa mu'na iyo mashaqo iyo qarash iyo dhibna ma ku sugna oo ma laha ayb bacdi ahli lcilmi bacdi ahli tafsiirna waxay yihahdeen baciirka la sheegayaa waaba dameer baa laga wada iyaga dameeray raran jireen mujaahid oo kalea sidaa dhahaya albaciiru haahunaa huwa alximaar ayb kaylu baciirin ay ximlu ximaarin wahiya luqatun waana luqo carabi ah oo yuqaalu lilximaari baciirun baa la dhahaa wahum kaanuu asxaaba xumuurin waalwalu baase asaxu asaxnimo badan anahu anahu lbaciiru lmacruuf qaala lahum yacquubu yacquub markaa wuxuu ku yidhi iyaga lan ursila ma dirayo hu wiilkan walaalkiina ma dirayo macakum idinka la jirkiina xataa intii tu'tuuni aada isiinaysaan mawhiqan ballan dhaar lagu adkeeyey ballanta oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ilaa aada isiinaysaan lata'tunanii inaad iila imaanaysaan ood ii keenaysaan bihi isaga ilaa an yuxaata in la hare la idin hareereeyo bikum idinka in la idin hareereynayo maahane oo yacnii idinka dhangam la idinka dhigo la idin halaaga maahe ayb meeshaan marka culimadu waxay ka qaataan aayaddan waxaa la yidhaahdo kafaalat lbadan fiqhiga iyo kutubaha fiqhigana waa lagu sheegaa baabu damaan iyo baabulkafaala jirto kafaalat lbadan hadda marka wuxuu leeyahay nabiyullaahi yacquub ii kafaalo qaada inaad ii keenaysaan cunugan oo isaga jirkiisa iyo badankiisa inaad yacni halkan keenaysaan ood ii keenaysaan fuqahadu marka iyagu laakiin waxay u isticmaalaan haddii qof ou ama qof wax ka qabo maxkamad in la keena la rabo qofkanina aan markaa da lagu kalsoonayn armuu dhuuntaa iyo wax laga baqayo haddii qof uu markaa kafiil ka noqdo uu yiraahdo ninkan anaa kafaalo qaaday oo keenaya maxkamadda ee ah la sii daayo haye markaa qaadigu waa sajilayaa wuxuu ku sajilayaa hebel kafaaladiis iska tag baa la leeyahay maalinkii marka loo baahdo ninkaa marka waxaa laga rabaa inuu keeno ninkii ou meesha yimaado hadduu isaga keenana khayr hadduu isagu yimaadana waa kaan oo isagii baa marka meesha imaanaya oo ninkani marka waa ka dhacayaa mar haddii meeshii uu yimaado haddii la waayo waa loo diraya doonba isagaa lagu kalifayaa inuu keeno isaga marka dembigiisii laakiin ma lagu wareejin karaa haddii dad uu dilay ama wax un loo haysta ninkan maya dembigiisa dembiga qofka galay unbaa dembiga iska yeelanayo laakiin ninkani waxaa laga rabaa ninkan badankiisa inuu meeshan keeno yaa laga rabaa alimaamu alqurtubi iyo kutubka kutubta axkaamu lqur-aan aayaddani macnahaasay u daliishadaan kafaalat lbadan ayb falamaa markii aatowhu ay siiyeen ay acdowhu eyan markay siiyeen mawhiqahum ballantoodii la adkeeyey dhaartan lagu adkeeyey qaala wuxuu yidhi yacquub lahum iyaga uu ku yidhi allaahu alle wakiilun weeyaan mid la tala saarto calaa maa kii korkiisa naquulu aan dhahayn allaan utala yaa loo tala saaranaya marka allaahudan qaalada faacil uma aha oo waxaad moodeysaa qaala allaahu ilaahay baa wuxuu yidhi inay tahay naam saana ma aha naam oo macnuhu marka waxay tahay qaala faacilkeedu waa yacquub yacquub baa wuxuu yidhi allahu waa mubtado waay wakiilunna waa khabarkii calaa maa naquuluna wakiiluntay ku tacalluqaysaa ayb qaala wuxuu yidhi yacquub allaahu alleh wakiilun kula tala saarta waay ay caleyhi korkiisaa la tala saartaa calaa maa kii korkiis baa loo tala saaranayaa naquulu aan dhahayno wa qaala yaa baniya laa tadkuluu min baabin waaxidi wadkuluu min abwaabin mutafariqa wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub yaa baniya wiilashaydow laa tadkuluu ha gelinina masar min baabin irid ha ka gelinina waaxidin oo hal mid ah ha ka gelinina wadkhuluu gala min abwaabin irda xaggooda ka gala irdaha oo mutafariqatin kala tagtagsan ka gala oo irdaha isku qaybiya wamaa ugni aniga ma deeqayo ma difaacayo cankum idinka xaggiina min allaahi ilaahay xaggiisa min shay-in ay shay-an waxba idinkama difaaci kara ilaahay xaggiisa wax idinsoo gaari rabo aniga idinkama ilaalin karo inilxukmu xukunku ma ahaanin ilaa lilaahi alla unba u sugnaaday calayhi isaga korkiisa unbaan tawakaltu isku halleeyey oon tala saartay wa calayhi isaga korkiisa unba un keliya falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa tala saaranaya ayb walamaa markii dakhaluu ay galeen owlaadu yacquub min xaysu meel markay ka galeen amarahum ou amray abuuhum aabbahood ou amray meeshii aabbahood amray markay ka galeen maa kaana maunan ahayn yacquub maa kaana ma uunan ahayn addukhuulu gelitaanka dhe ay gelayaan yuqnii inuu deeqayo ama uu difaacayo canhum iyaga xaggooda inuu ka difaacayo ka reebayo min allaahi ilaahay xaggiisa min shayin waxba inaba ha yaraatee shayna ilaa xaajatan unbou ahaa gelitaanku xaajo iyo dan fii nafsi yacquuba yacquub nafsa xaajada oo fii nafsi yacquuba yacquub nafsadiisa dhexdeeda ahaatay xaajada oo qadaahaa uu gutay isagu ayb wa inahu yacquub laduu cilmin cilmi mid u saaxiiba weeyaan limaa kii dartii callamnaa aanu barnay hu isaga walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan limaa callamnaahu licilmina iyaa ayb baritaanka markaa aan barnay litacliiminaa baritaankeenna iyaahu isaga aan barbarnay darteed buu wuxuu ku noqday mid cilmi u saaxiiba walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga wa qaala yacquub wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydow laa tadkhuluu ha gelinina masar min baabin albaab oo waaxidin hala ha ka gelinina wuxuu markaa sidaa u yidhi mufasiriintu waxay dhammaantood wada sheegeen sababku waxay tahay toban wiil waaye dad xoog leh oo qurux badan dhallinyaro mar un kacday hal qof ou dhalay weeyaan tobankiina marka ama kow iyo tobankiina ile markaa waxaa la socdee wiilkiina way wadaane hal meel ha ka wada gelinina hal albaab oo dadku markay idin fiiriyaan xooggiina iyo quruxdiina iyo hal guri inaad kasoo kacdeen markay idin arkaan dadku waa idin ilaysanayaan markaas meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa isha jiritaankeeda halkanna waa lagu sheegay qur-aanka wain yakaadu ladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lamaa samicuu dikra aayaddaana waa lagu sheegay fii suurati nuur ayb eesunnada nebigana marka aada bay caynta iyo isha iyo uga hadashay oo nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yihi ina alcayna tudkilu rajula alqabra waljamala alqidra ishu nin waxay gelinaysaa qabri geelana dheri bay gelisaan ayb isha siday khatar u tahay ishu marka waxay wax ku asiibaysaa waa maxay nafta qofka nafsadiisa sida qaalibka ahe badan nafsadiyo shar ay ku jirto nafsad yacnii cudur qalbi yacnii qalbi jiran ee xaasidnimo iyo xiqdi iyo uu ka buuxo ta'hiirka marka haadihi alquwa shaydaaniya quwadaas shaydaaniga ah ta'hiir bay leedahay ta'hiir ta'hiirkaasi marka ishiibuu usoo gudbayaa ishiisa marka waxa uu saa yacni markaa yacni uu ugu fiiqo uu ugu fiiriyo bixaysu marka yacni sumuum inay ka baxaysaad moodeysaa oo qofkii marka yacni wuu la dhacayaa waa la xanuunsanayaa waa la dhibaatoonayaa inta badan marka nufuusta sharta ay ku jirto ayay ku jirtaa walidaalika ilaahay waa ka dhahaya wamin shari xaasidin idaa xasad weliba marka uu wax xasdaya waxa gaar loogu sii sheegayaa waxay tahay waa marka ugu shar badan yihin wayna dhici kartaa qof iska fiican oo ahlu khayr ah inuu wax ilaystaana waa suuragal oo hadda nafsad xumi iyo waxa aan lagu ogeyn way dhacdaa qurdubi iyo mufasiriintu marka way tilmaamayaan macnaha way jiri kartaa weliba nusuusay soo qaadanayaan nin markaas saxaabi ahaa oo kale isagoo marka qubaysanaya nin arkay sahlu bnu xunayf ayuu ahaa ninkaa qubaysanayay marka wuxuu arkay markaa quruxdiisa iyo maqaarkiisa iyo yacnii buu aad binyadiisa iyo sidau u dhisanya intuu la yaabay ayuu saa intuu u fiiriyey baa marka isla markiiba sahlu bnu xunayf waa dhacay waa la miir daboolay nebigaa loo keenay sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu amray markaa inuu u weyse qaato markaa yacni uu biyihii weyse qaadkii waxaa lagu firdhiyo isagana markaa weliba wuxuu tilmaamay midkiin haddii uu arko qofka walaalkii uu ku arko wax wanaagsan mau yiraahdo maa shaa allahu tabaaraka allahu sidaasoo kale mau dhaho laa quwata ilaa billaahi mau yiraahda sidaas meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maa shaa allaahuda iyo laa quwata ilaa billaahi iyo ishaasi haddii waxun la socdeen dikrigaa waad waa dafcinayaa oo qofkii waa ka riixayaa walidaalika haddaad wax fiican qofka ku aragto maa shaa allah inaad tiraan oo aadan dhihin marka intaad la yaabto uun iska fiirinin ayb haddaad ama yacnii wa qofka isaga laftiisa waa is ilaysan karaan isaga laftiisa xataa haddaad marka intaad is aragtood isu bogto ama maalkaagii aada wax fiican ka aragto ama ilmahaagii aada wanaag ka aragto nafsadaadii baad wanaag ka aragtay waxaas oo dhan markaad aragto laa quwata ilaa billaahi baa la dhahaa walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwata ilaa billaahi in tarani ana aqala minka maalan wa walada isaga laftiisii qofku marka wuu is-ilaysan karaa marka markuu ninkaa yacnii qofku markuu galaa beertiisa ama yacni maalkiisa ama ehelkiisii waxaasoo dhan markuu wanaag ka arka laa quwata ilaa billaahi maa shaa allahu sidaa inuu yidhaahdo marka ishu waa wax jiro qofku wuxuu ugaa haddii marka la garanayo qofka wax ilaystay waa baab haddii aan la garanaynin qofkani qof ilaystay waa qur-aan baa lagu akrinayaa adkaar ma'huuraa baa lagu akrinayaa waa kaasana haddii laakiin la garanayo qofka ilaystay oo mathalan isagoo waxaa la arkay fiirinayo oo dhahaya alla ninkan saas ahaa markaasa isla markii qofkii oon jiranayn baa jiradii kusoo booday waa la ogyahay markaa wareebelo waxaa la leeyahy ninkan u qubayso ama u weyse qaado markuu weyse qaatana biyihiisii baa lagu firdhinaya sunnada saasay sheegaysaa culimada marka waxay yidhaahdaan waajib miyay noqonaysaa haddii lagu ogaado arrintaa lagu marqaati furo war ninkan u weyse qaado hadduu diida ka warran waa la qasbayaan leanna amarku wujuubaa ka muuqday dhahayaan qaar culimada qaarkood marka qaadiga ama dadka madaxda marka ninkan ninkan buu ilaystay waa qasbayaa marka markuu weyse qaatona waa lagu firdhinayaa mas'alo kale iyaduna sidoo kale oo uun waxyaabahan ku tacalluqda waxay tahay qofka haddii lagu ogaado inuu dadka ilaysto waxaa la arkay inuu qof ilaystay mid kale ilaystay ninkaa isagaa marka ma la xabisi karaa gurigiisa inaanu kasoo bixin qaadigu marka ma ku xukumi karaa marka iqaama jabriya oo gurigaaga markaa soo dhaqaaqi kartid bartaadaas ku tuko gurigaaga joog ee ninkii yaa u shaqaynayo qaadigii isaga marka wuxuu arsaaqdiisa baytulmaalkuu ka qorayaa biilkiisa waa la siinayaa joog baa laleeyahay gurigaaga ishaada ummadani ha ka dhex bixinin sidaa marka yacni qurtubi iyo macnaha marka uu tilmaamaya ayb waana masalo marka culimadii horaa ka hadli jirtay wax iska maahan yacnii hadal iska fuduuli ah ama maahan yacni aan booskiisii taagnaynaya maaha sababtuna waxay tahay addararu yuzaal qaacido caama dhibka iyo dararka waa la zuuliyaa waxaanina marka darar weyn waayo maalin walba qof baa ya ama u dhimanaya ama yacni dhibaato u u sababaya ayuu gelinaya marka addararu yuzaal waa qaacido yacni fiqhiya oo yani qawaacidda kulligaa ka mido fiqhiga ayb iyo laa darara walaa diraarayna ku salaysan tahay leanna ninkani hadduu dhib iyo darar u joogo dararkiisuna aanu zuulaynin sidaas maahane si kale uunan ku zuulaynin waa laga shartiisii marka dadkii waa laga celin ayb waxyaabahaasaa marka meelahan lagala baxaa wa qaala wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydow laa tadkhuluu ha gelinina min baabin albaab waaxidin hala ha ka gelinina wadkhuluu gala min abwaabin irda ka gala irdaha oo mutafariqatin kala tagtagsan wamaa uqni ma difaacaya aniga cankum idinka xaggiina min allaahi alla xaggiisa min shayin waxba haba yaraatee idinkagama idinka difaaci maayo alla xaggiisa in ilxukmu xukunku ma ahanin ilaa lilaahi alla unbuu u sugnaaday calayhi isaga korkiisaan tawakaltu tala saartay wa calayhi isaga korkii unbaa falyatawakala tala saarteen almutawakiluuna kuwa tala saaranaya alla una ha isku hadleeyeen walamaa markii dakhaluu ay galeen min xaysu meel amarahum ou amray abuuhum aabahood meeshii ou amray markay ka galeen yacni way isqaybiyeen oo irdihii bay isku qaybiyeen ayb maa kaana maunan ahayn addukhuulu kaanada isimkeedu waa gelitaanka maa kaana dukhuulu gelitaanku ma ahayn yuqnii inuu deeqayo canhum iyaga xaggooda ou difaacayo min allaahi alla xaggiisa min shayin inuu wax ka difaacayo ma uunan ahayn mid wax ka difaacayo gelitaankaasu iyaga wax ka celinaya ma ahayn mar kasta waxaa la rabaa dadkan in rabbi lagu xiro nabiyullaahi yacquub arrintan waa yeelay waa ku ijtihaaday waa dadaalay isaga wixii nafsadiisa ku jiray oo sabab sabab in la qaato ahaa waa sheegay haddana cidda laysku hadleeyo waa allah maa kaana maunan ahayn gelitaanku yuqnii inuu difaacayo canhum iyaga xaggooda min allahi ilaahi xaggiisa min shayin inuu ka difaacayo ilaa xaajatan gelitaan ilaa xaajatan xaajo iyo dan maahane xaajada oo fii nafsi yacquuba yacquub nafsadiisa dhexdeeda ahaatay taasoo qadaahaa yacquub uu gutay ayb oo ilmihiisa marka uu qalbigiisa kasoo go-day oo naxariis ilmihiisa iyo dhimrin ilmihiisa uu dhimrinayo uga soo go-day unbay ahayde haddii ilaahay uu doono inuu xasiib siiyo hadday irdo badan ka galaanna waa ku dhici lahaayeen taana yacquub waa ogaa arrintaas oo waa ka yidhi marka wamaa ugnii cankum min allahi min shayin isagaba waa kasaa yidhi wa inahu yacquub laduu cilmin cilmi ku saaxiiba weeyaan limaa callamnaahu baritaanka aan barnay darteed barbaritaankii aan wax barnay darteed ayuu wuxuu u ahaaday mid cilmi u saaxiiba walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo ma garanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed